alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywm اddiin qaala albukhariyu raximah اllahu tacaala baabu اlxiraabi wuxuu u baab yahay warmihii iyo wdaraq gaashaanadii yowma alciid ee yulcabu biha yowma alciid lagu ciyaarayay maalinta ciidda qaala xadaثana axmed axmed ibnu ciisa qaala xadaثana ibnu wahbi qaala akhbarana camru ana moxamed ibn cabdiraxman اlasadi xadatahu can curwa can caaisha qaalat waxay tidhi dakhala waa soo galay calaya aniga waa isoo galay rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam wa cindii iyadoo agtayda ay joogaan jaariyataani laba hablood oo yaryar oo laba hablood oo addooma ah oo tuqaniyaani kuwaasi oo ku heesaaya bi bighinaai bucaatin bucaat dagaalkii la odhan jiray heesihii laga tiriyey fadajaca waa jiibsaday rasuulku cala alfiraashi wuu ku jiibsaday waxawala waa jeediyey wajhahu wejigiisii oo xagga gidaarka ayuu u jeediyey xawala wajhahu ilaa jihati aljidaar wadakhala waxaa soo galay abu bakrin baa soo galay faintaharanii waa i dagaalo wa qaala wuxuu yidhi mizmaaratu shayطaani shayطaanka sawdkiisii yaa cinda الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam ee yuzamaru cinda الnabiyi salى اllahu عalayه wasalam faaqbala calayhi waxaa ku soo jeestay rasuulu اllahi عalayhi الsalaam faqaal dachumaa iska daa abubakarow falamaa gafala abubakar markii xoogay uu iga sii jeestay gamaztuhumaa waan qanjiidhiyey fakharajataa way baxeen wa kaana wuxuu ahaa waa mawsuul bilisnaadi alawal wa kaana waxay ahayd yowma ciidin bay ahayd oo yalcabu ay ciyaarayaan fiihi dhexdiisa assuudaanu xabashidii bidaraq warmaha bidaraq gaashaanada iyo walxiraabi warmaha fa imaa sa'altu laba midkood bay ahayd imaa sa'altu inaan weydiiyey annabiya sala allahu calayh wasalam ee an nadara ilayhin ilayhim inaan eego wa imaa qaala iyo inuu yidhi tashtahiina miyaad jeclaysanaysaa tanduriina inaad eegto faqultu waxaan idhi nacam haa faaqaamanii waa i joojiyey rasuulku wara'ahu xaggiisa dambe khaddii dhabankaygu calaa khadihi rasuulka dhabankiisa ayuu saarnaa oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam iqarinaayey oo jidhkiisa ay asturayay wa huwa yaquul isagoo rasuulku leh duunakum ciyaara yaa bani arfida macnaa wata arrinkiina yaa bani arfida xataa idaa maliltu ilaa aan daalay oo taagnidii aan ka daalay qaala wuxuu yidhi xasbuki intaasi ma kugu filan tahay qultu waxaa uhi nacam qaala wuxuu yihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam fadhabii orodoo iska tag haddaba labadan xadiis ee halkan bukhaari raximah allahu tacaala uu ku keenay waxaa labada xadiis ay muujinayaan mashruuciyatu idhaari alfaraxi waasuruuri fii yowmi alciid inay mashruuc tahay in farxad la muujiyo iyo raynrayn maalinta ciidda alciid yuktafaru fiihi min alinbisaati maa laa yuktafaru fii gayrihi sida ibnulmunayir uu leeyahay nacam xadiidka hore caaisha waxay leedahay waxaa iisoo galay rasuulka iyadoo ay la joogaan laba hablood oo tuqaniyaani bighinaai bucaat bucaat waxau ahaa dagaal dhex maray qolada la yidhaahdo ansaarta bayna alaws walkhasraj weliba qolada la yidhaahdo reer khasraj ayaa aada iyo aada loo laayey dagaal baana had iyo jeer ala dhex ooli jiray muddo dheer oo boqol iyo labaatan sanadooda ma aha bucaad inuu socday boqol iyo labaatan taasi waa khata oo xarbigan ama dagaalka la odhan jiray xarbu lbucaad waxa uu dhacay qabla alhijra maanaa rasuulku calayhi isalaatu wasalaam intaanuu hijroon saddex sannadood ka hor ayaa arrintaasi ay dhacday laakiin dagaal dheer baa ka dhexeeyey iyo cadaawad ka ilaahay ku tilmaamay fii qawlihi waactasimuu bixabli illahi jamiica walaa tafaraquu wadkuruu nicmat allahi calaykum id kuntum acdaa'an faallafa bayna quluubikum faasbaxtum binicmatihi ikhwaana wakuntum calaa shafaa xufrati min annaari faanqadakum minha laakiin dagaalkan isagoo qabla alhijra bialaata sanawaat ayuu dhacay reer aws baana reer khasraj aada u laayey marka biqinaa'i bucaasin marka halkan ay leedahay caaisha riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku timi maa taqaawalat alansaaru yowma bucaasin wixii ansaari ay isjidhaahdeen yowma bucaas marka ma wixii ay isjidhaahdeen oo cayaba u reeba reerka kale ku caayi waa maya waa wixii maalintaasi la yidhi oo ah kalimaat fiiha tashjiic cala alxarb kalimaad dagaalka laysku dhiiri gelinaayo waddacwa waalxadf cala shajaaca oo laysugu yeedhaayo geesinimo iyo raganimo in la muujiyo wa ilaa siduu leey ibnu rajab suurtagal maaha rasuulka alayh calayhi salaatu wasalaam xadradiisa ama meeshaasi uu joogo hadal waxa weeyaan munkara oo dad lagu caayaayo in rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu iska dhegaysto oo uu ogolaado oo aanu inkirin bal ciddii inkirtay ee diiday uu ka celiyo waayo labada hablood markaa weliba duf inay garaacayeen ayaa xadiidka riwaayaadkiisa qaarkood ku timi tudafifaani ay tadribaani biduf wa fii riwaayati muslim tuganiyaani bidufin walinasaa'i bidufayn mid waliba duf ayay haysatay dufkuna maaha baalkan inagu aynu u naqaano durbaanka kaa tabli baa la idhaahdaa dufku waa maftuux waa furan yahay walihaada sawdkiisu laba dhici maayo oo sawdka muusiga oo kale ah waxa weeyaan samayn maayo waynu u iman doonaa qadiyadda markaa ku saabsan bal ghinaaga iyo axkaamtiisa fadaja cala alfiraashi waxawala wajhahu iyadoo arrintan aanay xaaraan ahayn haddana waa min allahwi lahwiga ayay ka mid tahay walihaada baa rasuulku calayhi afdal asalaatu watasliim madaxa iyo mijaha intuu duubay annahu takashaa bihawbihi wa fii riwaayati intasajaa maradiisubuu isku duuduubay rasuulku waxawala wajhahu ila alfiraash wejigiisana wuxuu u jeediyey xagga firaashka ayuu ujeediyey xagga ila aljidaar xagga gidaarka ayuu ujeediyey taasina waxay tusinaysaa macnaa qofka makaanada leh ee sharafta leh gaar ahaan alcaalim waddaaci ila allahi tabaaraka wa tacaala waxaa la idhaahdo markaa lahwigu walow mubaaxba ha noqdee in aanu waxa weeyaan dhex gelin oo uu ka jeesto oo sharaftiisa iyo maqaamkiisa ma aha inuu lahwiga noocaasiyo waxa weeyaan uu daawado walihaada yanaa ciyaaraha la ciyaarayo xataa arrin xaaraana haddaanay shamlisan oanay koobsan dadka culimada dadka dalabatulcilmiga iyo dadka ducaadda ahi inay waxa weeyaan daawadaan ma aha hada laysa min maqaamihim walaysa min sharafihim maqaamkooda iyo sharaftooda taasi waxa weeyaan ka mid ma aha walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka jeestay sida aynu ku arki doono fawaa'idda xadiidka wadakala abu bakrin faintaharani taana waxaa laga qaadanayaa ninku inantiisa gurigale inuu u geli karo oo weliba uu edbin karo ta'diibu arajul libnatihi almusawaja faاntaharanii waa idagaale waqaala mizmaaraة الshayطaani cinda الnabiyi salى اllahu عalayh wasalam taana waxaa laga qaadanaya waxaa la dhahdaa dufku inuu mazaamiirta shaydaanka uu ka mid yahay muusiga ama sawdka shaydaanka waaqarahu nabiyu alayhi الsalaatu wasalaam calى dalik in mizmaaraة shayطaan uu yahay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam kuma inkirin abubakar laakiin maalintan ciidda in geeraarkaa la ogol yahay ayuunbuu u sheegay faaqbala caleyhi rasuulu llah faqaal dachuma wa fii riwaayatin rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi ina likulli qowmin ciida riwaayadda inoo soo socota yaa abaa bakri ina likulli qowmin ciidan wa hada ciiduna maalinta ciidda iyo in dufka loo ogol yahay dumarka cinda alafraax iyo cinda alacraas aroosyada iyo cinda quduumi mucadamin iyo mid ay weyneynayaan safar marka uu ka soo galay iyo ayuunbuu sheegay rasuulku calayhi salaatu wasalaam falamaa gafala hamastuhumaa fakharajataa caaisha waxay leedahay markii abubakar uu iga sii yaro jeestay ayaan qanjiidhiyeyoo dabeetana way baxeen waxaanay markaas sidaa u samaysay muraacaatan likhaatiri abiiha wa ixtiraaman lahu iyadoo aabbaheed markaa qalbigiisa ilaalinaysa oo ixtiraamaysa waxaa daliishaday xadiidka qolooyinka waxaa la idhaahdo ghinaaga ama heesta weliba wadata aalaadka diinta ka dhigtay walihaada baa xaafidku wuxuu odhanayaa raximah allahu tacaala واstdl جamاعة min الصuufiyaة bxadiiث اlbaabi عalى إbاxaة الغinاءi wa samاaعihi bآlaة وbغayri آlة jamاعة min الصuufiya ayaa xadiidka u deliishaday inay banaan tahay heesaha in la dhegaysto ama aaladee loo tumayo ha watana ma yaana wadanin وykfي fي raddi dlika تصrيح caaئiشhaةa fي الxadيiث اladي fi اlbaabi baعdahu bqwlha walaysataa bmغنiyatayn فنفت canهma min طريق المعنى ma أhbaتته lahma bاللفظ لأن الغناء يطلق على رفع الصوت وعلى الترنم الذي تسميه العرب النصب بفتح النون وسكون المهملة على الحداء ولا يسمى فاعله مغنيا وإنما يسمى بذلك من ينشد بتمطيط وتكسير وتهييج وتشويق bma fiihi tacriiض bاlfawaaxishi aw tasriixu haddaba ghinaagu wuxuu u qaybsamaa laba qaybood marka aalada halkaa la yska dhigo hinaa hinaa lacraab wax la idhaahdo hees reermiyi oo carabtu ay yaqaaneen hees reermiyigaasi waa qofkii waa dhadhawaaqaya hadal buu isku toostoosinayaa kor uu u qaadayo laakiin hadalkaasi ma laha talxiin laxni sida muusigoo kale u dhacaayo male imika o aragto heesahan kale hebel baa laxniga u sameeyey baa lagu odhanaya muusigu qaabku u dhacaayo codku qaabku u dhacaayo ayaaba iswaafaqsanba oo isku mida laakiin ghinaa ulacraab ma lahayn laxnigaa ma lahayn takasur iyo isjejebinna ma lahayn wa kadalika muu ahayn ghinaa yuhayij اlquluub mid qalbiga bani aadamka kicinaaya oo xumaan dadka ku dhiiri gelinaya lihaada ba wuxuu le ibnu rajab raximah llah saxaabadu waxay yaqaanay ghinaa lacraab oo noocaasiya mana wadan waxa weeyaan aalaatu lahwigan nacam iyaga laftoodu sifaadka ibnu xajar uu sheegay leh markii ay tegeen saxaabadu ridwan ullahi calayhim dhulkii faris iyo ruumiyo ayaa waxay arkeen ghinaaga markaa talxiinka wata iyo istijebinta ee qalbiga qofka bani aadamkaaba la haadaya markaasay saxaabadu ay ka hadleen oo ibnu mascuud radia allahu canhu lahu lxadiidka hinaaga uu ku fasiray oo yihi inahu yunbitu الnifaaqa fi اlqalb kama yunbitu almaau albagla waxa weeyaan qalbiga ayuu nifaaq ku beeraa sida biyuhu buquuliyaadka ay usoo saaraan oo imaamu maalik markii lagu yidhi reer madiine qaar baa khinaa sameeyey ka waran uu yidhi inamaa yafcaluhu lfusaaqu cindana kuwa fusaaqda ayuunbaa madiine ku sameeye ma culimo iyo ahlulkhayr baa sameeye aad u malaynaysa nacam walihaadaba wuxuu leeyahy alxaafid ibnu rajab raximah allahu tacaala hinaagan talxiinka wata iyo takasurka iyo albacthu cala alfawaaxish qofka yidhaahda axad min ala'ima ayaa xalaaleeyey faqad kadaba waftara axad min culamaa islaamkaasi waa xalaal ma odhan ka haddee hobolladu ay qaadayaan talxiinka wata ee muusigga wata jacayl iyo fawaaxish kale ka sheekaynaya maxaasinu nisaa sifaynaya walihaada waa min algariib in dadka qaarkood casrigan iyadoo ghinaaga ay arkaan noocaa uu yahay inay yidhaahdaan haddana ghinaa baa jaa'iza amabase waxa weeyaan banaan waana ka sheekhu اlalbani ku radiyey kitaabkiisa laa taxriimu aalaati اlahwi wاarab axaadiida rasuulkuna alayhi الsalaatu wasalaam hinaaga noocaasiyo gaar ahaan aaladda wata dee waa xaaraamtimaysay oo rasuulku alayhi afضal الsalaati wالtasliim waa ku yihi fi xadiidi صaxiix ida shuribat alkhumuur ida shuribat اlkhumuur nacam waاtukhidat alqiinaat wadaharat almacaazif macanaa saddexdaa arrimood markay dhacaan khamriga marka calanan loo cabo ee hablaha hobolladaana la samaysto ee heesa almacaazifna ay daahirto oo aalaadkan heesaha loo tumo ama loo garaaca macanaa ummadda waxaa ku dhacaya saddex arrimood sayakuunu fii ummatii khasfun wa maskun wa khadfun khasfun oo a dhulka in lala jaro iyo maskun oo ah qaarkood in suurahooda la bedelo iyo khadfun oo ah in samada cadaab kaga yimaado dhagaxaan cadaaba ama roob dhibaato u geysta mata mataa yakunu dalika ya rasuul allah rasuulka ilaah arrintaasi goormay dhacaysaa qaala ida shuribat alkhumuur tukhidat alqiinaat wadaharat almacaazif saasuu yihi rasuulku alayhi isalaatu wasalaam xadiida kusoo arortayna waa fara badantay baabkeedaynu ugu tegi doonaa qaar baa markaa ghinaaga noocaasiya ka dhigtay diin oo qurطubi raximah اllahu tacaala waxa uu leeyahay isagoo qoladaasi ka hadlaaya qaala اqurطubiyu raximah اllah qawluha laysata bimughaniyatayn ay laysata miman miman yacrifu اlghinaa kama yacrifu اlmuganiyaat اlmacruufaat bidalik caaisha waxa le labana hadlood dee hable heesaayo may ahayn oo heestii dee la yaqaanay may tirinayna hable iska geeraaraya bay ahaayeen marka hees reermiyigeen oo kale waynu aragnay hadday fuxshi ka madhan tahay iyo aalad dee dhibaato ma leh waayo talxiin iyo takasur iyo waxba kuma jiraan hees hawleedda ayaa lamida marka la shaqaynayo alacmaalu shaaqa la wado waxa weeyaan la isku dhaafiyo camalka walihaadaba fi saxiix bukhaari waxaa kusoo aroortay anahu kana linabiyi alayhi الsalaatu wasalaam gulaam aswad yuqaalu lahu anjasha wa kana yaxdu waxaa mid geeraaraya oo hees geela geelu si uu u socdo oo daalka uu ilaabo ayuu geela u heesayey gaadiidka la wato kitaab اladab buu ku keenay bukhaari suu u muujiye taasi inaanay aadaabta khilaafsanayn faqaala lahu nabiyu alayhi الsalaatu wasalaam ruwaydaka biاlqawaariir ya anjasha manaa dumarka u tug oo laba macno culimmadu ay ku fasireen yacnaa heestaadaa bal dumarka waxoogee ka dhowr heestu dumarka qalbigooda way kicin og tahay walihaada baa ninkii jaahiliga ahaa ee carabka ahaa ee acraabiga ahaa markii nin marti uu u soo hoyday oo isagoo dabeetana ardaaga martida fadhiya uu hees bilaabay ee wuxuu yidhi ama waad joojin ama waad iga tegi doontaa buu idhi waxaad doonaysaa in inantaydan aad aada fitnayso yacanaa maqlaysa hadalkaaga iyo heestaada ama macno waxa weeyaan geela haddaad u heesto dee geelu waa is-ilaabaya waa mirqaamayaayo waa dheeraynaya deetana dumarka saaran buu dhibaataynaya labada macnoba waa lagu fasiray waxaa markaa qurطubi uu leeyahay wahada minha taxaruzun can alghinaaءi اlmuctaad cinda اlmushtahiriina bih hinaagoodan hinaaga muctaadka ama heesta muctaadka ee dadka hobolladii ay ku caanbaxeen inaanu ahaynba caaisha ay sheegtay markay leeda walaysataa bimuqaniyatayn wahuwa aladii yuxariku saakina wayabcadu lkaamina wahada nooc ida kana fii shicrin fiihi waصfun fiihi waصfu maxaasini الnisaءi wاlkhamri wagayrima min alumuur اmuxarama la yukhtalu fi taxriimi haddii heesta noocaasiya yacnaa dumarka maxaasintoodii la sifaynayo iyo khamri iyo xumaan dadka loogu yeedhayo inay xaaraantay taasi khilaafo kuma jiro qaala wa ama ma btadacahu suufiyatu fi dalik kitaabkiisa almufhim lima ashkala min talkhiis saxiix muslim bu hadalkani ku yaalaa muslimka markaynu dhigaynayna waynu akrinay wa ama ma btadacahu suufiyatu min dalika famin qabiili ma laa yukhtalu fi taxriimi heestan ay suufiyadu nimanka suufiyada la idhaahdaa ay iyagu bilowdeene diin ay ka dhigteen inay xaaraan tahay waa midaan la ysku khilaafi karin buy laakina anufuusa ashahwaaniya galabat calaa kaiiri miman yunsabu ila alkhayr xataa laqad daharat min kaiiri minhum ficilaat almajaaniin wasibyaan laakiin nufuusta shahwaddu ay ku badan tahay baa dad fara badan ka qaalib noqotay buu leeyihi xataa kuwo khayrka loo nisbeeyo ilaa ficlu lmajaaniin wasibyaan uu ka daahiray ficilka ay sameeyaan carruurta yaryar iyo dadka waalwaalane oo nin weyn oo durbaan garaacanaya oo heesaya oo marba jambi dhigaaya oo waxa weeyaan hadduu doonana odhanayaba dhacayaba dhulka ka soo go-aya oo la odhanayo waxa weeyaan waa waa mirqaame ama saarkii baa ka soo degaya ayaad arkaysaa xataa raqasuu bixarakaatin mutataabiqatin wa taqdiicaatin mutalaaxiqa ilaa ay dee jaaseenba oo arrintu jaasba ay la gaadhay oo xadradani dee wax kale maaha ay samaynayaan ma hiya ilaa raqsun waintaha tawaaquxu biqowmin minhum xumaantu waxaa qaar iyaa ka mid ay la gaadha buuhi ilaa an jacaluuha min baabi alqurabi wa saalix alacmaal inay kuba dareenba raqsigaa jaaskaa iyo heestaa ay yidhaahdeen oo wax ilaahay loogu dhowaanayo oo acmaasha wan wanaagsan ka mida wa ana dalika yuhmiru saniya alaxwaal arrintaasina xaalad sare dadka inay gaadhsiinaysa sheegeen cala ataxqiiq waayo wa hada cala ataxqiiqi min aahaari azandaqa wa qowli ahli almukharafa wallahu almustacaan nacam markaa saas bay aimadu uga hadleen bal afarta madhab ee fiqigayba waxa aimadooda ay ku tegeen waxaa xadarada lagu tilmaamaya raqsiga jaaska iyo heesahaasi la tirinayaaba inay yihiin mima yafsuqu bihi اlinsaan wa tasqud bihi cadaalathu waxyaabaha qofku faasiq uu ku noqonayo ee cadaaladiisa meesha ka saarayo qofa qof aan markhaati gal ahayn qofku inuu noqonayo ayay isku waafaqeen aimaduna waxa weeyaan dee kutub bay ka alifeen ibnu rajab nuzhat اlasmaac can الsamaac اlmuxaram wkadalika ibn اlqayim raximah اllah isna kitaab buu ku leeyahay masaladaas wagayruhu min ala'ima walahum shubahaat waxaanay leeyihin shubahaat ay waxaan dadka diin ugaga dhigaan shubahaadkaana in sha allah mawdic kale ayaynu ku tilmaami doonaa oo aynu kaga jawaabi doonaa walaa zaala hada mustamiran imiga kuwan la baxay ahlu sunna ee idaacadaha laga sheeg sheego walaysuu biahla sunati wainama hum ahlu shirki wabidca walaysuu biahli jamaacati wainamaa hum ahlu furqa waxaad arkaysaa marka meel dagaal ay ka galaan ama meel ay qabsadaan wa hum yarqusuun wa yuganuun iyagoo jaasaya oo waxa weeyaan heesaya ayaad arkaysaa waxaa diin ka dhigaaya iyagu malaa taagta waxaabay isleeyihiin dad ka soocmo ka tamayuza laakin tamayazuu biاlraqsi wاlghinaa waxaa shar ugu filan in waxa ay ku soocmeen uu yahay heesiyo iyo raqs jaas inay waxa weeyaan ay ku soocmeen nacam waana kuwaasi dadka in looga digo wey oo cadowga islaamku ciddii sabab u noqotay oo sabab ha u noqotee waxa weeyaan dadka noocaasi iyo diinta aan dan ka lahayn bal yuxaaribuuna diina bismi ddiin ayay rabaan inay soo saaraan oo ay buunbuuniyaan idaacadahooda maalkooda ay ku bixinayaan walaysa hada ilaa mua min baabi muxaarabati الtawxiidi waالsunna taasna waa dagaal ay la dagaalamayaan tawxiidka bilaadka ku faafay iyo sunada rasuulka alayhi الsalaatu wasalaam iyo istiqaamada ciddii sabab u noqotayna inay dadka noocaasii daahiraan oo ay soo baxaanna dembiga waxbay ku leedahay laakiin kuwaasi inay sabab u noqdeen awgeed ma aha macnaheedu in kuwan la soo dhoweynayo ama laga aamusayo bal yajib ataxdiiru minhum in laga diga ayaa waajibo dadka loo muujiyo inay ahlu bidcatin wa dalaala yihiin wa asxaabu qubuurin wa shirkiyaat baciidiina can الtawxiid wa can diin اlxaq xadiidkan fawaa'idda ku jirtaa aad bay u badan tahay xaafid ibnu xajar ayaa raximah allahu tacaala sheegaya waxaa markaa fawaa'iddaasi ka mida in la muujiyo farxad maalinta ciiddu shicaaru diin bay ka mid tahay hore waa u sheegnay ninku inantiisa nin u dhaxday ama xaaska ah waa u geli karaa inantiisaana waa edbin karaa iyadoo xataa zawjkeedu uu joogo oo taadiibku waa wadiifat اlaaabaa wa fiiha alcaطfu ana alcaطfa mashruucu min alaswaaji lلnisaa raggu inay dumarkooda ay u turaan oy u naxariistaan oo dee wixii mubaaxee dumarku ay jecel yihiin ee suurtagala aanay u diidin sidaa rasuulku caaisha uu ku sameeyey ee laga qaadanaya nacam waxaa kaloo laga qaadanayaa tilmiidka ama ardaygu haddii sheekhiisa agtiisa uu ku arko wax isaga munkar ula muuqdo dee inaanu ka aamusin oanu odhan sheekhiiba waa kan dhegaysanaya bal baadara ilaa inkaarihi arrintaasina edeb darro noqon mayso wa fiihi fatwa tilmiid bixadrati sheikhi ardaygu inuu fatwoon karo iyadoo sheekhiisa uu joogo ayaa laga qaadanaya waxa uu og yahay inay ka mid tahay cilmigii dee sheekhaasiba wahayey sheekha uu ka bartay waa ku fatwoon karaa waxaa kaloo dhici karta abubakar inuu islahaa rasuulku waa hurdaayo waxaana ay tirinayaan lama socdaba qowlka caaisha ay tidhi markii abubakar uu iga sii yaro jeestay baan qanjiiriyo ay baxeen iyadoo rasuulku uu yidhi abubakar ow iska daa sida aabbaheed markaa ay u ilaalinaysay qalbigiisa ay u ixtiraamaysa inuu u cadhoodo ay diideysaba u diideysay baa laga qaadanaya sawt ljaariya bilghinaa in la dhegaysan karaa laga qaadanayaa inanta yar geeraarka waxa weyaan ay tirinayso in la maqlaa inaanay wax dhibaato aanay lahayn leanna abubakar iyo caaisha iyo kuma inkirin rasuulku calayhi salaatu wasalaam maqalkii ay maqlayeen laakiin taa waxaa shardi u ah buu leeyahay xaafidku ida uminat alfitnatu bidalika haddii laga aamin noqdo arrintaa inaan waxa weeyaan aan lagu fitnoobin xadiidka dambe waxaa laga qaadanayaa baab kalena waa ku keeni doonaa bukhaariye yaana in maalinta ciidda iyo maalmaha farxaddee lamid ah in la ciyaaro hubka lagu ciyaaro warmaha iyo seefaha iyo inay tahay arrin jaa-iza inay arrintaasi bannaan tahayna khilaaf kuma sugna liannahu lianna hada wa mima yustacad bihi liljihaadi fi sabiili اllah wayataqawى bihi alcabdu calى dalik waxyaaba jihaadka loogu diyaar garoobay ka mid tahay alaa ina alquwata alramy waa ka yihi rasuulku alayhi الsalaatu wasalaam awoodda ilaahay uu leeyahay subxaana wa tacaala waaciduu lahu ma اstaطactum min quwa wa min ribaaط اlkhayli turhibuuna bihi caduw اllahi wacaduwakum wa alramyu buri rasuulka waa in dhoogta la barto iyo shiishka manaa ta ugu muhiimsan bay ka mid tahay weeyaan macnaheedu ila hubkii haddaad hayso aanad ridi karahayn nacam faa'iido ku yeelan maayeen marka ciyaarta noocani iyadoo lahwiga ka mida masaajidka dhexdiisa inay ka dhacdo waxaa loo baneeyey leanna waxay ka mid tahay waxyaabaha jihaadka loogu diyaar garoobo ee qofkana u yeelaya awood uu kaga qeyb geli karo aljihaad fii sabiili illah idaa ruficat raayatuhu marka calankiisa xaqah waxa weeyaan la taago ee waktigiisa la gaadho nacam waxaa kaloo xadiidkaa laga qaadanayaa inay bannaan tahay gabadhu inay eegto rijaal ama ragga ajanabiga ka ah waxaana nadaradu ay xaaraan noqonaysaa uun idaa kaanat bitaladudi wa shahwa haddii eegmadooda haddii ay macaansanayso oo arrintaasi shahwad gabadha ay ku kicinayso wa ilaa haddii kale ragga waxaa la amri lahaa inay dumarka ka xijaabtaan baa la amri lahaa sida dumarkaba loo amray rasuulkuna caaisha radia allahu canha uma fasaxeen inay raggaa xabashida ciyaarayey ay daawato ilaa iyadoo ay ka bogatay waayo mar kasta waxa weeyaan rasuulku yidhaahdo ma kuu dhammaatay waxay ohanaysa maya waxaana caaisha tiri waxaan sidaa u yeelayey ciyaarta dan badan kamaan lahayne waxaan doonayay dumarka dangalooyinkayga ahi inay ogaadaan mansilada iyo makaanada rasuulka agtiisa aan ka leeahay aan ku leeyahay nacam ayaan mar walba u lahaa maya weli may dhammaan rasuulka akhlaaq wanaagiisa laga qaadanayaa iyo sabirkiisa oo isagu daawashadani waxaan dan kama lahayn caaisha radia allahu canha ayuu intaa waxa weeyaan uu sugaayey maadaama ay ahayd inan dhalinyaro ah sideed toban jir ba ahayd markuu dhintay rasuulka alayh isalaatu wasalaam mar kastoo rasuulku yidhaahdo ma kugu filan tahay xasbuki ya rasuul allah laa tacjal rasuulka ilah ha degdegin waan daawanayaa xasbuki qultu laa tacjal qaalat wma bixubi الnadri ilayh walakin axbabtu an yabluga الnisaءa maqaamuhu lii wamakanii minhu waxba ciyaarta dan kamaan lahayne dumarka kalaan doonayey rasuulku siduu maantao dhan iigu taagnaa in warkaasi uu gaadho iyo makaanada rasuulka alayh الsalatu salaam agtiisa aan aan ku leehay inay gaadho ayaan doonayey nacam marka nadarada noocaasiya ama eegmadaas inay xalaaltii baa laga qaada sida ibnu qaطan alfasi wuxuu leeyahy kitaab la dhaahdo annadar fi axkaami الnadari biاlbasr annadaru fi axkaami nadari bilbasar mujalad dakhm oo maطbuuca wey oo axkaamu nadarun ka warramayo qeybihiisii markuu xaaraan iyo markuu xalaal yahay marka xadiidkani waxa uu daliilu yahay sida imaamkaas uu riya aimo kalaba gabadhu ragga inay eegi karto iyadoon maxaasinta ragga aan u fiirsanahayn macaansi aanu eegmadaasi ku jirin shahwad lishahwatina aanay u eegahayn saa caaishaba radi allahu canha ay samaynaysay baabu sunati alciideyni labada ciidood sunnahoodii buu baabiyey liahli lislaam labadii ciidood ee ahlulislaamka u sugnaaday qaala xadaana xajaaj wa ibnu minhaal qaala xadaana shucba wa ibnu lxajaaj qaala akbaranii zubayr qaala samictu shacbiya can ilbara qaala samictu waxaan maqlay annabiya sala allahu alayh wasalam yakhubu khudbadaynaya faqaala wuxuu uhi ina awala maa shayga u horeeya ee nabdow aanu ku bilaabayno aanu bilaabayno min ywmina hada ay fi ywmina hada wa an nusalia waa inaan tukano yani salaata alciid uma dabeetana narjic aanu noqono fananxara aanu qallo udxiyadii faman facala qofka sidaa yeelaa faqad asaaba sunatana sunaha yagii ayuu asiibay ayuu uhi rasuulku alayh الsalaatu wasalaam marka min sunan alciid waxaa ka mid ah taqdiim الsalaa calى alkhuطba wa calى dabxi اludxiya in salaada laga horeysiiyo khudbadda salaaddu waa inay waxa weeyaan nacam ay horeyso udxiyada qalitaankeedana waa inay ka horeyso salaaddu qofka sidaa yeelo ayaa markaa sunnihii asiibay hada min sunani alciid haddii laga horeysiin waayo bal xukunku muxuu noqonayaa oo udxiyadii la horeysiiyo taasi waa inoo soo socotaa in sha allahu tacaala qala xadaana cubayd bn ismaaciil qala xadaana abu usama can hishaami can abih hishaam bn curwa can abihi curwa bn zubayr can caaisha radia allahu canha qaalat dakala abu bakr abu bakr baa soo galay wa cindii jaariyataan iyadoo waxa weeyaan ay agteeda joogaan jaariyataan oo min jawaari alansaari ka mida oo tuqaniyaani oo ku heesaaya bima taqaawalat ilansaaru ansaar wixii ay istiri yowma bucaasin maalintii dagaalkii bucaas qaalat walaysataa may ahayn bimuganiyatayni kuwa heesa oo hees lagu yaqaano oo hobolla-a may ahayn hablo yaroo iska geeraaraya oo kelimaadka maalintaa la yidhi ee gabayga ahaa un tirinaayey ayay ahaayeen marka heestu heestaad mooday maaha bay ku leedahay caaisha hamoodin heestii waxa weeyaan talxiinka wadatay iyo waxa weeyaan takasurka iyo iyo tashwiiqu nnaas ila alfawaaxish iyo waxaa heestoodu may ahayn faqaala abu bakrin amazaamiiru shayaaiini fii beyti rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wasalam wadalika arrinkaasi fii ywmi ciidin buu ahaa riwaayadka qaarkoodna waxay ku timi ayaamu minan maalmihii mina inay ka mid ahayd maalintani faqaala rasuulu اllahi salى اllahu alيyه wasalam ya abaa bakrin ina likuli qowmin ciida qowm kasta ciid baa u sugan wahada ciiduna ina ciidan baa likuli qowmin u sugan wa haadaa kanina ciiduna wey marka sababta rasuulku calayhi salaatu wasalaam hablahaasi uu ugu ogolaaday inay tahay min ajli lciid oo ciidda farxaddeeda lagu muujin karo gabay iyo geeraar iyo khinaa-ulacraabkaas ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ishaaray marka sunat lciideyni baa laga hadlayay ma sunna in maalinta ciidda la heesa lama odhan kara waa sunna waa sunna macnaheed waa cibaado ayay noqonaysaa wey waa laga midkoodun in la yidhaahdo sunnada waxaa looga jeedaa macnihii luqawiga ahaa bimacnaa wixii ay banaan tahay in la sameeyo fi lciideyn manaa oo dadka caado u noqon kara iyo ariiqa marka heestaasi de waa ka mid wa imaa waxa weeyaan in la yidhaahdo macnuhu waxa weeyaan hinaaga waa dambaynayaayo sunat lciideyn waxaa ka mid ah in horta lasoo tukado wixii cibaadaada la dhamaysto bacda dalikaba wixii ciyaara iyo wixii gabaya iyo wixii geeraara iyo wixii lahwi mubaaxa laysula imanayo wa hada min sunati lciideyn taqdiimu alcibaadaat cala almubaaxaat sidaa ayaa ahlucilmiga qaarkoodna ay ku fasireen xadiidka nacam darsigu intaasuu ku eegyahay halkan su-aal baa ku taala su-aashaasoo ninka soo qoray uu faham khaldan hadal shalay aan idhi uu ka qaatay waxaana fiican qofka inaad intaanaad hadalkiisa adigu axkaam ka ratibin inaad weydiiso horta maxaad uga maxaad uga jeedaa wuxuu leeya maxaad ku xaqiijinaysaa in ijtimaaca tabliiqiyiintu yahay xaflad ay sheekhyadooda u dhigayaan oo goormaan idhi anigu mataa qultu haada ali jamaacaadka qaarkood baa ixtifaal u sameeya dhalashada iyo dhimashada muasisiintooda adaa ku fasirtay dee tabliiq anuu tabliiq mabaa soo hadal qaadin amaada kantu tabliiqan iyo ijtimaacooda toona kamaan hadal waanay jiraan kuwaasi kutubtooda ayaanay ku taallaa kuwa aan sheegaya waa jiraan kuwa mawliidka sheekooda dhiga intay mawlidadii kaleo dhan soo dhameeyeen jamaacaadka islaamiga adoo jamaacaad dacawiya aad u taqaano ayaanay ka mid yihiin wax cid khilaafsane ay ka soo naqishayna maahe kutubtooday ku taallaa waxaad eegtaa nacam ikhwaan lmuslimiin axdaaثu sanacat الtaarikh licabaas aلsisi oo ka mida min qudamaءi ikhwan اmuslimiin kitaabkaasi eg xasan اlbana baqlaami talaamidatihi wa mucaasiriih isna waa kitaab kale oo min kutubihim ka mida waxaad heli doontaa xafladahaasoo qoran sawirkiina weliba uu kuu raacsan yihi oo lagu leeyahy waxa weeyaan waa waa fulan ba can اlyamiina fulan ba can الshimaala fulan ba fi اlwasaطa xafladii xasan اlbana dhalashadiisa ama dhimashadiisa loo dhigaayay sanadkiiba mar ayaana la taagan yahay oo la joogaa marka adaa meel kale la aaday anu qoladaa uma jeedinba wallahu aclam